أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه باب ثبوت البعث soo saaridda insaanka iyo bini aadamka lasoo saarayo lasoo nooleynayo sugnaashadiisii ayuu u baab yahay sheekhu halkan wuxuu uga hadlay axaadiistii iyo adiladii ku soo aroortay insaanka in lasoo nooleynayo bacda mamaatihi markuu geeriyoodo kabacdi qaala abu cabdiraxmaan nasaa-iy raximah llahu tacaala akhbaranaa qutaybata bnu saciid ibnu jamiil albaqlaaniy ahiqat lxuja qaala xaddaثanaa sufyaan waa ibnu cuyeyna mar hadduu qutayba uu sufyaan uu ka qaado waa ibnu cuyeyna qaacida aan isbedelayno can camrina waa sheekhi macruufka camr bnu dinaar almakiyu hiqa can saciid bni jubayrin alkuufiyu hiqatu ashahiid qatalahu اlxajaaju madluuman isagoo madluum oo la dulmiyey oo shahiida ayaa xajaaj uu dilay can ibni cabaasin qaala ibnu cabaas wuxuu yidhi samictu rasuula اllahi rasuulka ilaahay ayaan maqlay salى اllahu wslama wbaaraka caleyh yakhdubu xaal rasuulku salى اllahu alayh wasalam calى lmimbari mimbarka dushiisa uu khudbo ka akrinayo wa yaquulu uu leeyahay rasuulku salى اllahu alayh wasalam inakum adinku mulaaqu llahi ilaahay aada la kulmi doontaan caza wajal xufaatan xaalaatiin adinkoo kobala curaatan xaalaatiin adinkoo qaaqaawan gurlan xaalaatiin adinkoo buuriya qab ah oo beejadii iyo buuriyadiiba idinku taallo ayaa amaamallahi la soo hor istaagi doonaa nasal اllaha alcafa waalcaafiya ilaahay hanoo fududeeyo shaniga xadiiskan waa xadiis bukhaari iyo muslim ay warinayaan oo nabigu noogu caddeeyey salى اllahu waslama wabaaraka calayhi in bacda almowt ilaahay lala kulmi doono maalinta qiyaamaha sidii maalintii aada dhalanaysay ama habeenkii aada dhalanaysay adigoo xaaladaada ay ku sugan tahay oo qofku uu kabala yahay oo uu qaawan yahay oo beejadiisii ama buuryadiisii uu qabo qaala abu cabdiraxmaan nasaa-iy raximah اllahu taعala akhbaranaa moxamed bn muhana alcanasi waa aimadii mushtaraga ahayd qaala xaddaثanaa yaxya waa isnaad aan isbedelin qaacida aan isbedelin yaxya alqadaan can sufyaanna isma bedesho qaacida waa sufyaan thawri qaala xadaثanii اlmugiiraةu bnu nucmaan alkuufiyu hiqatu can saciid bni jubayrin asaabiq fi lisnaad can ibni cabaasin can الnabiyi salى اllahu wslama wbaaraka caley qaala rasuulku salى اllahu alيه wasalam wuxuu yihi yuxsharu naasu dadka waa lasoo shirin doonaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha curaatan xaala yihiin iyagoo qaaqaawan gurlan xaala yihiin iyagoo buryo qab ah wa awalulkhalaa'iqi makhluuqa kan ugu horeeya oo yugsaa huwa loo labisayo ibraahiimu calayhi الsalaam oo nabiyullaahi ibraahima ugu horeeyo ruuxa loo labisayo markii qabriga dadka laga soo saaro culimmaduna xikmadaa waxay ku sheegeen waxay yidhaaheen nebiyullaahi ibraahim markii gaaladu ay dabka ay ku tuurayeen waxay yidhaaheen waa la qaawiyey oo gaaladu jaraduuhu can hiyaabihi dharkiisii ay ka dhartireenoo way qaawiyeen marka abaalmarin ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu uga dhigi maalinta qiyaamaha inuu noqonayo awalu man yugsa ruuxa ugu horeeya oo dhar la siinayo nabiyullahi ibraahim calayhi salaatu wassalaam uma qara'a wuxuu aqriyey rasuulku sala allahu alayhi wasalam qowlahu tacaala qowlka ilaahay uu aqriyey kamaa sidii bada-naa aan u bilaawnay awala khalqin makhluuqa bilowgiisii sidaan u bilaawnay ayaan nuciiduhu ayaan dibna ugu soo celinayna khalqigi xadiiskana xadiis saxiixa qaala abu cabdiraxmaan nasaa-i raximah llahu taala akhbaranii camr bnu cuثmaan alximsiyu asaduuq qaala xadaثanaa baqiyatu waa baqiyatu bnu اlwaliid alximsiyu kahiiru tadliisi can ducafaa kahiiru tadliisi can اducafaa qaala akhbaranii hadduu yidhaha wuu fiicany akhbaranii ikhbaar hadduu ku wariyo qaala akhbaranii aلzubaydiyu wa moxamed bnu اlwaliid alximsiyu hiqa qaala akhbaranii zuhriyu can curwata can caaisha ana rasuula اllahi rasuulka ale salى اllahu alيyh wasalam qaala rasuulku salى اllahu alيyh wasalam wuxuu yihi yubcaثu naasu dadka waa lasoo saari doonaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha xufaatan xaalay yihiin iyagoo kobala curaatan xaalayihin iyagoo qaaqaawan gurlan xaalayihin iyagoo buuriyo qab ah faqaalad caaisha waxay tidhi fakayfa sha'nu bilcawraati rasuulka ilaahay oo cawraadka sha'nigoodu waa sideed dee haddii dadkii oo dhan la qaawiyo raggii iyo dumarkii dhammaan la qaawiyo ee cawrada xaalkeedu see noqonso laysma fiirinayo oo raggii maaragta iyo dumarkii isma fiirinayaan qaala ay qara'a rasuulku sala allahu alayh wasalam markaasuu wuxuu aqriyey likulli imri'in shaksi kasta waxaa u sugnaaday shaksigaasoo minhum dadka ka mida yowma-idin maalintaa qiyaamaha sha'nun xaal xaalkaasoo yuqniihi asaga ku filan ee deeqaya qof walba tiisaa ku filan tiisaa ku filan uu yidhi ilaahay jala jalaalu oo yacni wuxuu uga mashquulsan yahay cawraadkii idilaac inuu ku sameeyo cawraadkii inuu idilaac ku sameeyo qof walba welwelka iyo kurbada haysata iyo xaggee lagu geyn doonaa iyo xaaladaadu maxay noqon doontaa ayaa qof walba ku filan uu yidhi ilaahay jala jalaaluhu xadiiskana xadiis saxiixa qaala abu cabdiraxmaan النasaaئي raximah الlahu taعala akbarana cmr bnu caliyin waa aimadii mushtaragga ahayd uu ka mid yahay ibn اlbaxri albasriyu hiqatu habtu qaala xaddaثna yaxya waa qaacidaaan isbedelin waa qadaan qaala xaddaثna abu yunus alqushayri waa nisbaة ilىa qabiilatihi reer bani qushayra ayaa sheekha loo nisbeeyey wa huwa basriyu hiqaة qaala xadaثani ibn abi muleyka cabdullahi bn abi muleyka almakiyu wa huwa alqaadi fi xukuumati cabdillahi bni zubayr dowladdiisii ayuu qaali ka ahaan jiray can ilqaasim ibni moxamed aladi yantasib ilaa abi bakr الsidiiq qaasim bin moxamed ibn abi bakr الsidiiq can caaishata can nabiyi salى اllahu waslm wbaaraka caleyh qaala rasuulku salى اllahu aleyh wasalam wuxuu yidhi inakum adinka tuxsharuuna waa laydin soo shirin doonaa xufaatan curaatan qultu waxaan idhi alrijaalu waالnisaa ragga iyo dumarka yanduru bacduhum qaarkood sowma fiirinayaan ilaa bacdi sow laisma fiirinayo rasuulka ilaahi salى اllahu aleyh wasalam qaala rasuulku salى اllahu alيyh wasalam wuxuu yidhi ina almra arrinkaa ashaddu ka darnaasho badan min an yuhimahum dadka inuu murug geliyo dalika nadaru fiirfiirintaas fiirfiirin in lagu mashquulo fiirfiirin wax ka weyn ayaa meesha yaallo ula jeedaa nabigu salى اllahu wasalam wbaaraka caleyh xadiiskana xadiis bukhaari قال أبو عبدالرحمن النسائي رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك البغدادي ثقة قال حدثنا أبو هشام أبو هشام ومغيرة بن سلمة تاسو كالجهة مغيرة بن سلمة مغيرة بن سلمة البصري ثقة قال حدثنا وهيب بن خالد مصطفى النساس يقول لك سماه وهيب وقع في النظامية كلمة وهب وهب بن خالد النظامية نسخة بدلا من وهيب في إحدى نسخ النظامية والنظامية كشيء وهب يعني حدثنا وهب بن خالد لكن وهيب هذا هو الصواب وهيب بالتصغير الآخرية نسخة صحو وهيب بن خالد البصري الثقة ونسخة النظامية وشيء يشاخ إليه وهب بن خالد أي كويمد وهب بن خالد ليس من رجال النسائي رجاش النسائي وكما جروا ولا في تلاميذة أبو هشام وهب بن خالد أرضيدي سكمد ما هنن ليرى أبو هشام مركا نسخة وهبي وأخطأ نسخة وهبي وأخطأ مركا ونوفي عن تهيد وهيب بن خالد البصري الثقة أبو بكر أه قال مركا سوحي وهيب حدثنا ابن داووس أولاد بدن الشيخ داووس بن كيسان فقيه أهل اليمن laakiin hadda waxaa lagala jeedaa cabdullaahi ibnu daawuus waa saasayna inta badanba hadduu ku soo arooro afarta sunanta iyo labada saxiixaynkaba hadduu ku soo arooro ibnu daawuus haddii la idlaaqo idaa udliqa ibnu daawuus fahuwa cabdullaahi owlaad badanuu sheeku dhalay idaa udliqa ibnu daawuus fahuwa cabdullahi ibnu daawuus cabdullahi ibnu daawuus can abiihi daawuus ibnu kaysaan faqiihi ahli اlyaman can abi hurayrata qaala wuxuu yidhi abu hurayra qaala rasuulu اllaahi salى اllahu alayhi wasalam wuxuu yidhi yuxsharu nnaasu dadka waa la soo shirin yowma alqiyaamati yowma qurbi saa yowma qurbi اlqiyaamati wa xadiiskan akharu اlculamaa xamaluuhu calaa ashraadi saaca oo culimmadu xadiiskan intooda badan waxay ku xambaareen ashraadu saaca inuu ka hadlayo yacni saacadda qiyaamaha calaamaadkeedii waa intaan saacadda qiyaamahu dhicin laakiin uu soo dhowaaday markaasay wuxuu ku awileen lafdiga yowma alqiyaamati yuxsharu nnaasu yowma qurbi اlqiyaamati qiyaamaha soo dhowaashadeeda maalinteeda oo xashrigana waxay yidhahan waa xashrun sayaqacu qabla alqiyaama waa xashri dhacaya qiyaamaha ka hor walidaalika imaamu muslim raximah اllahu tacaala xadiiskan isagu wuxuu ku wariyaa aakhiru ashraadi saaca saacaadka qiyaamaha yani waxyaalaha dhacaya calaamooyinka dhacaya calaamada ugu dambaysa baabkaasuu ku wariyaa imaamu muslim fii saxiixihi marka saasay culimmadu intooda badan xashrigan waxaa lagala jeedaa yidhaaheen waa qabla alqiyaama yuxsharu nnaasu dadka waa la soo shirin yowma alqiyaamati yowma qurbi lqiyaamati qiyaamaha soo dhowaashadeeda maalinteeda waa la soo shirin markii qiyaamuhu soo dhowaado calaa halaati daraa'iqa ay calaa halaati firaq saddex kooxood iyo saddex jamaaco ayaa dadka loo qaybin waa xashrigaas maalintaa dhacayo waa calaamaadka ugu dambeeya wey qiyaamihiiaba soo dhow markaa saddex jamaaco ayaa dadka lagu soo shirin raagibiina lagu soo shirin raagibiina kuwo dalbi jiray oo jeclaa fii maa cinda allaahi min annaciim ilaahay agtiisa wixii yaalo naciimka iyo jannada dad hunguriyey jiray oo jeclaa raahibiina ka baqi jiray raahibiina ka baqi jiray min annaar oo cadaabka iyo naartana ka baqi jiray bimacnaa jamacuu bayna alkhawfi waاlrajaa waa dad kulmiyey bayna alkhawfi waاlrajaa wa huwa awaamu cawaamu lmu'miniina lagala jeeda waa mu'miniinta intooda badan oo dadka ahluljannaha ah laakiin maqaamka sarena aan gaarin ayaa lagala jeeda dadkaasi waa gooni qolada labaad ee nebigu salى اllahu alيyه wasalam inoo sheegay ithnaani wathnaani labo labadaasoo minhum dadka ka midana calaa baciirin ay ahaadeen hal neef oo geel ah oo kuwani waxa weeye kuwa hore waa iska soconayeen oo waa iska lugaynayeene kuwani dawaabaa loo keeni daabooyin daabooyinaa la saari daabooyin ayaa la saari daabadahaasina waa daabo dabiica ahaan ka duwan daabadaha hadda baciirka aanu garanayno leanna riwaayaadka waxaan ku arki doonnaa geelan hadda jooga wax uusan samayn karin in geelan uu samaynayo marka geelan hadda la yaqaano waa geel ka duwan oo calaamaad ilaahay subxaanahu watacaala uu uga dhigayo qubayla alqiyaamati qiyaamaha wax yar ka horo ihnaani laba ruux labadaasoo minhum dadka ka mida calaa baciirin ay ahaadeen neef geelaa la saari laba dadka ka mido oo kuwaasi waa kuwa saabiqiinta ah kuwii hore xoogaa way ka derajo sarreeyaan mu'miniintii hore aanu soo qaadannay way ka derajo sarreeyaanoo marka shaamaa laysugu geyn dadka xilligaa gaara waa inta gaartaba xilligaa dhulkaa shaamaa loo shirina dhulka shaam halkaasaa laysugu aruurin labaa hal neef oo geela ayaa la saari wa halaaatun saddex ruuxna calaa baciirin hal baciir ay ahaadeen hal neef oo geela saddexna waxaa la saari hal neef oo geela waa cala xasabi acmaalihim waa mar walbaba daacaadkoodu si u kala duwan yahay marka labada halka neef laysla saarayo ayaa ka derajo fiican saddexda laysla saarayo hal neef wa arbacatun afar ruuxna calaa baciirin afar ruuxna waxay ahaadeen hal neef oo geela afarna waxaa laysla saaray hal neef wa casharatun toban ruuxna calaa baciirin taas maxay ku tusinay marka baciirkan inaan yacni baciirka dabiiciga ah oo neefkan geelah oo caadiga ah inuu ka awood badan yahay inuu ka awood badan yahay waa qudrada ilaahay subxaanahu watacaala lianna albaciira alwaaxid yaqwى calaa maa laa yaqwى albaciiru addabiiciyu baciirkan dabiicigaah hadda aanu garanayno wax uusan qaadi karin ayaa neefkaasi maalintaa qaadi hal neef oo geeloo toban qof la saarayo toban qof la saarayo marka ma lugaynayaane gaadiidkaas ayaa iyaga loo keeno marka kala duwanaanshaha dadkan la kala duway laba laysla saaray hal baciir saddex laysla saaray hal neef afar laysla saaray hal neef iyo toban laysla saaray hal neef oo keligiisa waa calaa xasabi tafaawuti acmaalihim waa siday u kala derajo sarreeyaan ayaa loogu kala raaxayna siday u kala derajo derajo sarreeyaan ayaa loogu kala raaxayn abu sulaymaan alkhadaabi xadiiskan markuu sharxayey wuxuu yidhi sakata rasuulu llaahi salى اllahu alayh wasalama can ilwaaxid nabigu wuxuusan sheegin salى اllahu wasalam wbaaraka calayhi hal qof oo la saarayo hal neef oo geela maalintaa ma jiro miya ishaaratan ilaa annahu liman fawqahum isagoo nabigu ku ishaarayo salى اllahu alيyه wasalam qofkaasi inuu jirayo laakiin dadkan uu ka martabo sarreeyo qof dadkan ka martabo sarreeyo jirahaya isaguna wa taxshuru qaybtii saddexaad dadka qaybtii saddexaad wa taxshuru baqiyatahum dadka baaqigooda wahum asxaabu الnaar oo dadka asxaabu naarka ayo xilligaa gaaraye baaqigooda waxaa soo shirinaya annaaru naaraa dabada ka soo shirinaysa dabada ka soo qumanaysa dabaa lagu salliday oo soo wadaya gaadiid in la saaro iyo inay caadi u logayaan iska daaye kulaylkaasaa gadaal ka soo eryaya marka kulaylka ka orda siday u leeyihiin shaamaa laysugu gey dhulkaa shaam taqiilu way la qayluushaneen naartu macahum dadkaas micigooda ahlu naarka xayثu meeshii qaalu ay ku qayluushadaan meeshii ay degaanay la degi waa wax mucjizo ah oo koonkan dabiicigaa ka bedelan meeshay degaana dabkaasi la degahay oo koonkan asraartiisuu nabigu noo sheegay meesha wax ku dhammaan doonaan meesha wax ku dhammaan doonaan iyo xaaladdu inay isbedeli doonto dunida dhan ayuu nabigu nooga sheekayn salى اllahu wslam wbaaraka caleyh wa tabiitu naartaasi macahum ahlu naarka micigooda ayay la baryay xayثu meeshii baatu ay baryaan ay seexdaan meeshii ay seexdaan ay la seexaan wa tusbixu macahum ahlu naarka micigooda la waaberiisan xayثu meeshii asbaxuu ay ka waaberiistaan wa tumsii macahum waa la galabaysanay xayثu meeshii amsow ay ku galabaystaan dadna ihaanadaasaa lagu wadaa marka saddexdaa jamaaco waa dadka ugu horeeya iyagu si caadi oo dabiiciya isaga soconayo isaga lugeynayo kuwa dabaqada dhexe oo loo keenayo dawaabta loo keenayo la sharfayo iyo qeybta saddexaada ugu liidato asxaabu naar ah oo markaa dabku uu eryayo xadiiskana xadiis saxiixa waxa gaarayaaba iska yarba xilligaas xilligaas dadka gaaraya ayaaba iska yar wey dadka intooda badan intaan la gaarin calaamadaas calaamaadka yar yarkaa ay ku dhammaanayaanba dadka intooda badanba qaala abu cabdiraxman masaayi raxima llahu taala akhbarana cmr bnu caliin waa ibn lbaxri mushtaragi qaala xadaثna yaxya waa qaacida aan isbedelayno can اlwaliid bni jumaycin almakiyu saduqu lakinahu rumya bitashayuci qaala xadaثna abu dufayl wa caamir bnu waasila wahuwa aakhiru man maata min saxaabati rasuuli الlah slى اllahu عalيyه waslm saxaabigii ugu dembeeyey asxaabtuu geeriyoodow aakhiru man maata min saxaabati rasuuli الlah salى اllahu alيه abu dufayl qofkii ugu dembeeyey oo geeriyooday oo asxaabta nabigeena ka mida salى اllahu عalيyه waslm can xudayfata bni asidin bifatxi اhamsati waa idin dhig asid saasa sax asid can xudayfata bni asidin waa saxaabi can abi darin waa saxaabi kale wa min baabi riwaayati saxaabi can saxaabi qaala abi der wuxuu yidhi ina saadiqa runlowgii runlowgaasoo almasduuqa loo rumeeyo waa nabigeenna salى اllahu wslam wbaaraka calayhi ayaa xadaanii wuxuu ii sheegay ana naasa dadka yuxsharuuna alaaثata afwaaj saddex jamaaco in dadka loo soo shirin doono fawjun jamaaco yuxsharuuna waa la soo shirin doonaa raakibiina xaal gaadiid ay saaran yihiin waa qoladii xadiiska hadda aanu soo marnay uu faahfaahinta ka bixiyey اثnaani calىa baciirin وثaلaaثaة calىa baciirin وأربacaة calىa baciirin وcaشharaة calىa baciir fawjun jamaacu raakibiina kuwo gaadiid saaran daacimiina fawjun daacimiina xaal ay yihiin daacimiina xaal ay yihiin kuwo quudaystay kaasiina xaal ay yihiin kuwo lebisan bimacnaa munacamiina ayaa loola jeeda waa kuwa loo raaxeeyey oo loo nicmeeyey daacimiina xaalayihin kuwa quudaystay kaasiina xaalayihin kuwa lebisan oo si fiican u sharxan wey waa kuwa munacamiin kuwa munacamiin oo loo nicmeeyey oo markaa daacimiina kaasiina waa bimacnaa raagibiina raahibiina macnihiisii oo kale waa qoladii laga soo cabiray raagibiin raahibiin qoladiyaa loola jeedaa wa fawjun jamaaco kalena tasxabuhum almalaa'ikatu malaa'igtaa jiidaysa calىa wujuuhim wejiyaalkoodii ku jiidi wa taxshuruhum waxaa soo shirinaysa annaaru naaraad dabada ka eryeysa wa fawjun jamaacana yamshuuna waa iska lugaynayaano waa soconaya yamshuuna way soconayaan wa yascauna kuwaasi waa soconayaan yulqi llaahu ilaahay wuxuu ku riday alaafata aafaya musiibu ilaahay wuxuu ku riday maalintaa calaa dahri gaadiidkii falaa yabqaa gaadiid la koro gaadiidkaa lagu karaamaynayo dadka muuminiinta ahluljannaha mooye gaadiid la koro ilaahay ma hambaynayo oo haddaad dhihi lahayd qoladan geela la saaray aniguba geelaygii aan soo qaaday fardahaygii kuwan la karaamaynayo aan ka mid noqdeen geelaygii fardahaygii aan kori maba jiroba maba jiroba aafaa lagu riday yuri nabigu sala allahu alayh wasalam waa la halaagi wax gaadiid oo dhan diyaaradi ma jirto gaari ma jiro faras ma jiro dameer ma jiro gaadiid la koroo dhan midna mala ma la hambaynayo lama hambaynayo yulqi llaahu alaafata ilaahay aafe iyo musiibo wuxuu ku ridi calaa dahri gaadiidkii falaa yabqaa gaadiid ma harayo ma baaqi noqonayo xataa ina rajula ninka maalintaas nool la takuunu lahu waxaa u ahaanaysa alxadiiqatu beer beertii weyneed oo uu jeclaayo reerkiisa uu ka biilan jiray oo naftiisa uu ka biili jiray ayaa beertaasaa u ahaanaysa yucdiihaa waa dhiibahayaa beertaas bisababi daati alqatabi kabaallo neef u saaxiiba sababteedu ku dhiibahay yacni neef geelahoo kabaallo la saaray oo lagu raray beertayda dhan yaan siiyaa oo neef geela isiiya mana helayo adduunyadayda dhan aan siiyo iyo beertayda aan jeclaaye yaa hal neef oo geela dunida iga siinayo mana helayo leannu aafaa lagu riday musiibo wixii gaadiid joogi jiray dunida diyaarado iyo gawaari iyo geel iyo wixii gaadiid joogi jira o dhanaa la baabi'in wey marka dadkaa lagu karaamaynayo gaadiidka iyaga la saarayo mooye qof kale u haystaahi ma jiro laa yaqdiru mana awoodayo calayha calaa daati اlqatar neefkaa raran oo kabaalluhu uu saaran yahana ma awoodayuu yihi ma karayuu yihi nabigu salى اllahu alayه wasalam xadiiskana xadiis saxiixa qaala abu cabdiraxmaan الnasaa-i raximah اllahu tacaala dikru awali man yugsa dikru awali man ruuxkan ugu horeeya xusidiisii ayuu u baab yahay ruuxaasoo yugsaa ee loo labisayo waa nabiy llaahi ibraahim calayhi الsalaatu wasalaam qaala abu cabdiraxmaan الnasaa-i raximah llahu taala akbarana maxmed ibnu khaylaan almarwasiyu hiqatu qaala xaddaثna wakiic ibnu jaraax ibnu اlmalix almakiyu hiqa wa wahbu bnu jariirin albasriyu hiqatu abu daawuud waa sulaymaan bnu daawuud aldayaalisiyu hiqatu can shucba can ilmugiirati bni nucmaan waa kuufiyun hiqatu can saciid bni jubeyrin can ibni cabbaas qaala ibnu cabbaas wuxuu yidhi qaama rasuulu llahi rasuulka ilaahi yaa la istaagay sala اllahu alayhi wasalam bilmawcidati wacdi ayuu la istaagay rasuulku salى اllahu alayh wasalam faqaala rasuulku salى اllahu alayh wasalam wuxuu yihi yaa ayuha nnaasu dadkanow inakum idinka maxshuuruuna waa laydin shirin doonaa ilى اllahi caza wajalla curaatan xaalaadtihin kuwa qaaqaawan qaala abu daawuud asaabiq fi lisnaad fii riwaayati wuxuu ku yidhi xufaatan gurlanuu ku daray sidii riwaayadkii horan ka soo qaadanay idinkoo kobala oo buryadiinii qabow faqaala wakiicun wawahbunna waxay yidhaaheen curaatan gurlan oo saasay isugu khilaafeen riwaayaadka qaala tacaala ilahi wuxu uhi jala sha'nuhu kamaa sidii bada'naa awala khalqin khalqiga bilowgiisii hore baanu u bilownay nuciiduhu saasoo kalean usoo celinay qaala rasuulku salى اllahu alيه wasalam wuxuu yidhi awalu man ruuxa ugu horeey ruuxaasoo yugsaa loo labisayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ibraahimu lianna alkufaara jaraduuhu min hiyaabihi xiina alqowhu fi الnaar lannu gaaladiiyaa dharkii ka qaadeen oo way qaawiyeen nabiy llahi ibraahim markay dabka ku tuurayeen ay ciqaabayeen ayay dharkii ka qaawiyeen marka ilaahay maalintaas bilad sharafa waxaa looga dhigay inuu noqonayo awalu man yugsa dadku qubuuraha markay ka soo baxaan ruuxa ugu horeeya oo loo labisayuu noqon nabiy llaahi ibraahim wa khaliil الraxmaan wa inahu shaniye sayutaa waa la keeni doonaa qaala abu daawuud fii riwaayati wuxuu ku yidhi yujaau waa lala iman doonaa sayu'taa iyo yujaau laba riwaaya la isku khilaafay waa isku macnow wa qaala wahbuma wakiicun isaguna waxay yidhaaheen sayu'taa waxaa la keeni doonaa birijaalin rag raggaasoo min ummatii ummaddayda ka mid a yuukhadu bihim waa la qaban doonaa raggaas daata shimaali bidixda jihada u saaxiibka ah haggaasaa loo kaxayn doonaa waa dhinaca naartow faaquulu markaasan waxaan leeyahay rabbi yaa rabbi rabbigaygiyow asxaabii haaulaa'i asxaabi kuwani waa asxaabtaydii dhinaca naarta loo wado fa yuqaalu markaasaa waxaa la leeyahay innaka adiga laa tadrii ma ogid ma axdaثuu bacdaka gadaashaada waxay soo darisiiyeen waa dad ridoobay bacda rasuuli illaahi salى اllahu wslama wbaaraka calayh faaquulu markaasan waxaan leeyahay kamaa sidii qaala alcabdu saalixu addoonkii wanaagsanaa nebiy llaahi ciise hadalkii uu yidhi oo kale ayaan leeyahayo wa kuntu ilaahu waxaan ahaa calayhim dadka dushoodii shahiidan mid ku markhaati fura maa muddadii dumtu fiihim dadka dhexdooda intaan daa'im ku ahaa ayaan ku markhaati furay falamaa tawafaytanii markaad i oofsatay kunta anta araqiiba calayhim adaa ilaalinaya oo acmaashooda la socday wa anta calaa kulli shayin shahiid wax walbana adigaa markhaati ka ahaayoo goobjoog ka ahaa ilaa qowlihi tacaala laga gaaro wain takfir lahum fainaka anta alcasiizu alxakiim alaaya fayuqaalu markaasaa waxaa la leeyahay inna haaulaa'i kuwani lam yazaaluu kama zuulin mudbiriina can iddiin diintii inay ka sii jeesteen oo ay ridoobeen qaala abu daawuud wuxuu ka cabiray fii riwaayatihi murtadiina abu daawuud asaabiq fi lisnaad murtadiina kuwa laabtay kama zuulin lam yazaaluu murtadiina calaa acqaabihim mundu faaraqtahum xilligii aada faaruqday nabiy llahi maxamed salى اllahu alيه wasalam laga bilaabo diintiiba way ka baxeen ayaa laleeyahay xadiidkan xadiis bukhaari iyo muslim ay wariyeen qaala abu cabdiraxmaan النsaaئي raximah الlahu taعaalى baabun fi الtacزiyati haadaa midkani baabun baab wey baabkaasoo fi istixbaabi الtacزiyati tacزiyadii sunaynteedii ku sugnaaday lilmusaabi ruuxii la asiibo musiiba ay ku dhacday inuu nabigu noo suneeyey salى الlahu عalيyه wasalam in la sabar siiyo oo loo duceeyo oo loo tacsiyeeyo qaala abu cabdiraxman النsaaئي raximah الlahu taala akhbarana haarun haaruun ibnu zaydi wahuwa bnu abi zarqa wahuwa bnu abi zarqa waa muusiliyu hiqatu qaala xadaثanii abi waa zayd bn abi zarqa almuusiliyu hiqa qaala xadaثanaa khaalid bnu maysarata waa basriyu saalixu اlxadiisi qaala samictu mucaawiyata bna qurata basriyu hiqa can abiihi waa qura qaala wuxuu yihi saxaabiga kaana nabiy llaahi nabigu ilaahi wuxuu ahaa jiray salى اllahu عalayh wasalam idaa jalasa hadduu fadhiisto rasuulku salى اllahu عalيه wasalam yejlisu ilayhi nabiga waxaa la fadhiisan jiray nafarun jamaaco jamaacadaasoo min asxaabihi nabiga asxaabtiisa ka mida salى اllahu عalيyه wasalam wa fiihim jamaacadaas waxaa ku dhex jiray rajulu nin ninkaasoo lahu ibnun wiil iska lahaan jiray wiilkaasoo sagiirun yar wiilkaasoo yaatiihi ee iman jiray ninka u iman jiray min khalfi dahrihi dhabarkiisa gadaashiisa uga iman jiray fa yuqciduhu ninku wiilkaasi markuu dhinaca dhabarka uga yimaado beyna yadayhi hortiisuu soo fariisan jiray si nabiga majaalistiisa uu uga qeyb qaabto mar walbaba wiilkaa yarkaa u iman jiray fahalaka ay famaata wiilkii waa ka dhintay ninkii sidaa u xanaanayn jiray oo sidaa u jeclaa wuu ka geeriyooy famtanaca rajulu ninkii marka waa ka reebtoonaaday an yaxdura alxalqata xalqadii nabiga inuu soo xaadiro salى اllahu عalيه wasalam lidikri ibnihi liأjli tadakuri ibnihi dikri bimacnaa tadakuri ibnih wiilkiisa xasuustii uu ku reebtay awgeed xalqadii nabigaba uu ka go-ay ilaa xalqadii mararka walbaba nabiga xalqadiisuu keeni jirayo waa kusoo xasuusanahaya waa naxahaya marka xalqadii nabigaba waa ka joogsadaba jacaylka uu wiilkiisii jeclaa faxasina calayhi wiilkiisii uu u murugooday fafaqadahu ninkii waxaa waayey annabiyu nabigaa waayey salى اllahu wasalam wabaaraka caleyh faqaala rasuulku salى اllahu wasalam wabaaraka caleyh wuxuu ku yidhi maa maxay baa lii aniga ii sugnaaday laa araa fulaanan xaal aanan arkaynin hebel maxaa ninkii ku dhacay qaaluu waxay yidhaaheen yaa rasuul اllahi rasuulka ilaahayow bunayuhu wiilyarowgeygii wiilyarowgiisii alladii wiilkaa yaroo ra'ayta aad aragtay halaka ay maata waa halaagsamo waa ka dhintay falaqiyahu ninkii aabbihii annabiyu nabigaa la kulmay salى اllahu wasalam wabaaraka caleyh fasa'alahu markaasuu nabigu salى اllahu alيه wasalam aabbihii wuxuu su-aalay can bunayihi wiilyarowgiisii ayuu weydiiyey faakbarahu aabbuhu nabigu wuxuu u khabray salى اllahu wasalam wabaaraka caleyh u sheegay annahu wiilku halaka inuu ka dhintay facazaahu nabigu salى اllahu alيه wasalam aabbihii waa uga tacsiyeeyey calayhi calaa bunayihi wiilkiisii yaraa waa uga tacsiyeeyey nabigu salى اllahu wasalam wabaaraka caleyh maxalu shaahidka marka sheekhu xadiiska uu ka deliishanayo tacsiyada qofka musaabka ah in loo tacsiyeeyo oo loo duceeyo inuu nabigu suneeyey salى اllahu alيه wasalam nabigu waa u duceeyey waa sabar siiyey waa u tacsiyeeyey rasuulku salى اllahu alيه wasalam uma qaala wuxuu yihi rasuulku salى اllahu alيه wasalam yaa fulaan hebelow ayumaa keebaa kaana ahaaday axabo ilayka xaggaaga mid loo jacayl badan yahay an tamataca bihi bigulaamika wiilkaaga inaad ku raaxaysato cumraka duula cumrika cumrigaaga dhirirkiisa intaad duni ku nooshahay haddaad iska fiirfiirsato oo ku indha qabowsato miyaad jeclaan lahayd oo waa masel laa ta'tii inaadan imaanin qadan beri ilaa baabin albaab xaggiisa inaadan imaanin albaabkaasoo min abwaabi اljannati jannada albaabadeeda ka mida ilaa haddaad albaab kasta timaado jannada ka mida wajatahu wiilkaaga inaad ka hesho qad sabaqaka xaal uu kaaga hormaray ilayhi ila albaab albaabkaas uu kaaga sii horeeyo yaftaxu xaal albaabka laka adiga uu kaa furay labadaas kee jeclaan lahayd inta aada nooshahay indhahaaga haddaad ku qabowsan lahayd wiilka ku noolaan lahaa weligiis inta adigu aada nooshahay uu kula noolaan lahaa iyo albaabada jannada albaab kasta oo ka mida inuu kaaga sii horeeyo oo uu kaa furo labadaa kee jeclaan lahayd ma qof isweydaarsanayaa jira oo isdhaafsanaya labada adduunyo dhalanteeda oo hadda iska dhammaanaysa iyo naciimkii janno oo daa'im qaala saxaabigu wuxuu yihi yaa nabiy allaahi bal yasbiqunii inuu iga hormaraan jeclaan lahaa ilaa baabi iljanna fayaftaxuhaa li jannada aniga uu iga furo lahuwa sha'nigaasaa axabu ilaya sha'nigaasaa aniga xaggayga la ii jacayl badan yahay qaala rasuulku salى اllahu alيه wasalam wuxuu yihi fadaaka sha'nigaas fatxu baabi iljanna ayaa laka adiga ku sugnaaday albaabka janno inuu mar walbaba kaa furayo saasuu nabigu ku sabar siiyey salى اllahu wasalam wabaaraka calayh أحب مدين دغ ماشا فيرين ثم قال يا فلان أيما كان أحب إليك أحب أن تمتع أسلم يسمى صح حديث كان حديث صحيح هو. قال أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى نوع آخر هذا مثل كان نوع آخر كان هو النوع كله يعني نوع آخر وحو كلا جيدا شيخ رحمه الله تعالى وحديث أبو هريرة أي النوشي دوناه هذا النوع له تعلق بأبواب الجنائز ساسو كلا جيدا ونوع يتعلق بأبواب الجنائز فهو نوع من أنواعها ونوع جنازوينك يا أحكامته دي حرير لله وليس المراد أنه نوع من التعزية باب كان شيخ إلى جيدة وكليه ما أها تعزية دي النوع كمده ساس كلمة جيدة وحو كلا جيدا ونوع له تعلق بأبواب الجنائز أبواب الجنائز كي أنه سودني أيو حرير لله يا مانا تعزية دي هذا نقود بيس شغاكم على هن تعزية هذا ننكاث ليني نوعا شغاكم على هن قال أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن رافع النيسابوري ثقة عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني البصري ثقة قال أخبرنا معمر بن الراشد البصري ثقة ثبت عن ابن داووس وعبد الله مرض بيد الله غنساسي إلى جيدا عبد الله بن داووس هو. عن أبيه عن أبي هريرة قال وحيد أبو هريرة أرسل ملك الموت أرسل مدنو. أرسل سبحانه مشى آه ساسو يعني ويدو. أرسل وحال صدري ملك الموت malakulmowda waxaa loo soo diray ilaa muusa calayhi الsalaam nabiy llaahi muusa waxaa loo soo diray malakulmowt ikhtibaaran iyadoo la ikhtibaarayo o la imtixaanayo falamaa jaaءa malakulmowtkii hu markuu u yimid nabiy llaahi muuse sakahu u dharbaaxay nabiy llahi muuse malakulmowtkii fafaqa'a wuxuu fujiyey caynahu malakulmowt ishiisii ayuu fujiyey farajaca malakulmowt wuu laabtay ilaa rabbihi rabbigiisuu dib ugu laabtay faqaala markaasuu wuxuu yihi malakulmowt arsaltanii rabbi waxaad ii dirtay ilaa cabdin addoon addoonkaasoo laa yuriidu aan doonaynin almowta dhimasho addoonaan geeriba aan rabin oo isoo canantay oo isoo xanuunjiyey oo ishiiba maca ebirba ay tahayba addoonkaasaad ii dirtay faradda allahu ilahi wuxuu u soo celiyey caza wajal ilayhi malakulmowt caynahu ishiisii wa qaala markaasuu ilaahay wuxuu yidhi irjic ilayhi oradoo dib ugu laabo nebiyullaahi muuse faqul lahu nebiyullaahi muuse ku dheh yadacu ha saaro yaddahu gacantiisa calaa matni hawrin dibi dhabarkiisa dibi dhabarkiisa gacantiisa sidaa ha u saaro falahu nabiy llahi muuse wuxuu iska leeyahay bikulli maa shay kasta wuxuu ku leeyahay oo kaddat yaddahu gacantiisu ay daboosho bikulli shacratin bikulli waxaan ka bedelaynaa bikullida hore bikulli maa wuxuu ku leeyahay bikulli shacratin tin kasta wuxuu ku leeyahay sanato hal sana loogu dhufana hadduu saas gacanta uu saaro intaasoo tinoo dibiga dhabarkiisa ku taalla tin kasta waa hal sana loo xisaabay marka imise gacanta saare waa kumaan dhowr kun oo sano ay u noqoneen dhowr kun oo sano intaasaa la siin qaala markaasu wuxuu yidhi nebiyullaahi muuse ay rabbi rabbigaygiiow uma mah maxaa ku xiga uma mah maxaa ku xiga marka haddaan intaasoo sano aan noolaado kabacdi maxaa ku xiga qaala wuxuu yidhi rabbigay jala jalaaluhu almowtu bacda dalika almowt noloshaa dheer ka bacdi geeriyaa ka dambaynaysa qaala markaasuu wuxuu yidhi nabiy llaahi muuse faal'aana faqbidnii al'aana ilaahu hadda iqbdo maxaa farqiga u dhexeeya marba haddii la dhimanayo beri nafta ha lagaa qaaday maanta nafta ha lagaa qaado haddiiba la geeriyona nolol aysan jirin abadiya meeshan haddaba nafta ha layga qaado nabiy llaahi muuse فsأل الlah ilahi weydiistay عaزa وaجل an yudniyahu inuu rabbi u dhoweeyo نabiy لlahi muuse min alarضi dhulkii in ilaahay u dhoweeyo ardadaasoo almuqadasati ee la dahiray waa beyt اlmaqdis masaajidka dhulkii barakaysnaayo beyt اlmaqdis in loo dhoweeyu rabbi ka codsaday ramyatan qadra ramyatin tuurid qadarkeed bixajarin hal dhagax intii la tuuro hal dhagax intii la tuuro beyt اlmaqdis ha laii dhoweeyo oo xadiiskan wuxuu deliil u yahay amaakinta mubaarakada ah in laysku aaso inay iska leedahay fadli weyn oo ambiyadaa codsan jiray ambiyada ayaa codsan jirayo qaala rasuulu llahi rasuulka ale sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi falow kuntu haddaan ahaan lahaa hama halkaas haddaan ahaan lahaa la araytukum waxaan idin tusi lahaa qabrahu nabiyullahi muuse qabrigiisa waan idin tusi lahaa ilى jaanibi طariiqi wadada dhinaceedaan idinka tusi lahaa taxta alkafiibi bacaadka hoostiisaan idinka tusi lahaa bacaadkaasoo alaxmari ee guduudan bacaadka guduudan waa meel uu nabigu tilmaamayo salى اllahu alيه wasalam oo tilmaam buuxda uu ka bixinayo bacaad guduudan oo meesha ku yaallo waddada geeskeeda ah ayaan idinka tusi lahaa qabrigiisii haddii meesha aada joogi lahaydeen meesha uu ku geeriyooday oo lagu aasay haddaad joogi lahaydeen waa idin tusi lahaa yuu yihi nabigu salى اllahu alيyh wasalam xadiidkan marka aimada way ka hadleen oo hadal dheer ayay ka bixiyeen suyuudiguna hoos uu ka sheegay hadalka qeyb ka midoo wuxuu ku leeyahay qaala bnu khusayma wuxuu yidhi ankara bacdu اlmubtadicati hada alxadiisa bidcada qaarkood xadiiskan oo dhanba waa inkireen waxay yidhahdeen xadiis jiraba maba ahaba xadiis jiraba ma aha yidhahdeen wa qaaluu waxay yidhahdeen in kaana muusa carafahu nabiyullah muuse hadduu malakulmowd inuu yahay uu gartay faqad istakhafa bihi wuu fududaystay hadduu ogaa inuu malag yahay oo malaa'igta ilaahay ka mida oo haddana loo soo diray see u fududaystay malag malag see u fududaystay wa in kaana hadduu yahay lam yacrifhu inuusan garanayna fakayfa sidee baa yuqtasu lahu looga qisaasi waayey nabiy llaahi muuse min faqi caynihi ishiisii uu fujiyey maxaa looga qisaasi waayey hadduusan garanayna maa loo qisaaso ilaa qof dhan uu ishiisii fujiya asagana maxaa isha loo fuji waayo yidhahdeen ahlulbidaci saas yidhaaheen waljawaab wuxuu yihi anna muusa nabiy llaahi muuse calayhi salaam inamaa ladamahu wuu dharbaaxay leanna maxaa yeele nabiy llahi muuse ra'aa meesha wuxuu ku arkay aadamiyan dakhala daarahu bigayri idnihi suurad bini aadamuu lahaa ruux bini aadamo dee gurigaaga fasaxlaan iska soo galana dee intii tabartaadaa waa iska celinaysa intii tabartaadaa waa iska celin walam yaclam ma uusan ogeyn annahu malakulmowt waa ixtiraami lahaa hadduu og yahay malakulmowt ilaahay usoo diray inuu yahay waa xushmayn lahaa waa qadarin lahaa ma uusan ogeyn waqad abaaxa shaaricu sharciguna wuxuu banneeyey faq'a cayni nnaadiri fii daari lmuslimi bigayri idnin qofkii idan la-aan gurigaaga soo fiiriya isha waad fujin kartaa waana hadru waana hadur albaabka baqbaqiisa ee meesha dulaasho qofkii kaa soo fiiriya haddaad isha uga muddo musmaar iyo middi iyo wixii la mid a waa hadur sharciga islaamka waliguma laha marka wuxuu yidhi waqad jaaءat almalaa'ikatu ilaa ibraahim wa ilaa luudin calayhim asalaam fii suurati aadamiyiin suurad iyo muuqaal bini aadamay ugu yimaadeen nabiy llahi ibraahim nabiy llaahi luud falam yacrifaahu ma aysan garan ibtidaa'an bilowgii hore wa calaa taqdiiri haddaan qadarno an yakuuna carafahu nebi muuse inuu markii hore gartay fa min ayna lihada almubtadici qofkan bidcigaahu xadiiska bushinaya xaggee ka helay xaggeese ka deliishan mashruuciyatu alqisaasi bayna almalaa'ikati waalbashar isaga yaa u sheegay in qisaas uu ka dhexeeyo horta bini aadamka iyo malaa'igta bini aadan iyo malaa'ig ayaa laysku qisaasaa xaggee qori uu ka helay xaggee qori uu ka helay uma haddana min ayna lahu xaggee uga ahaaday xaggee ka helay anna malakalmowt dalaba alqisaasa min muusa falam yuqtasal lahu xaggeese ka odaaya malakumowd inuu yidhi hala ii qisaaso oo qisaaskii uu diiday nabi muuse yaa u sheegay isaga mubtadica marka ma aha cuquul faasida ah iyo amraad khadiiro ah ee qofku maskaxdiisa iyo fayrus ka buuxda inuu axaadiista nabiga ku inkiro ma aha waxaa loo baahan yahay cuquul nadiif ah oo axaadiista nabiga fahamta salى اllahu wslam wbaaraka calayh laakiin cuquushay qalbigu hadduu kaa wasakoobo tara almacruufa munkaran walmunkara macruufan qalbigu hadduu wasakoobo shanigiisu waa sidaas dadaa hadda waxay ku leeyihiin waa in turaadkii iyo dhaxalkii islaamka oo dhan taftiish lagu shameeyo oo wixii caqliga waafaqi karana laga qaato wixii caqliga aan waafaqayna la diido ururo sidaasaa soo baxay waa kuwan hadda ibnu khusayma uu noo sheegayo oo kale oo xadiiskii ku cabiray garaadkoodii iyo caqligoodii liitay ku cabiray maxaa yeele waxay yidhaaheen waxaa loo baahan yahay cuquul nadiifa in lagu fiiriyo sharcigii hadda ka bacdi nadariyo kale loo celiyo iyo dib u fiirin kale waa in sharcigii dib loo celiyey leeyihi taasi marka waxaa weeye waxay ku fiirinayaan sharcigu waa nadiife cuquul wasakhaysan iyo indho wasakhaysan ayay sharciga ku eegeen ma fahmi si khaldanay u fahmayaan sharciga marka si khaldan ay u fahmayaan sharcigu waa nadiif axaadiista nabiguna salى اllahu عalيه wasalam waa waxyigii ilaahay wamaa yandiqu can اlhawa in huwa ilaa waxyin yuuxaa waa waxyi ilaahay u sheegay subxaanaه wa taعala axaadiista nabiga salى الlahu عalيه wasalam maxaan u baahannahay marka cuquul nadiifa oo turaadkii fahamta bis cuquul nadiif oo turaadkii nabiga salى الlahu عalيه wasalam fahamtaa loo baahan yahay mooye nadariyo kale aanu ku celinno waa cuquul wasakaysan wallah subxana wa taala